Kooxaha xabad-joojin rasmi ah la dhex dhigay beelo walaalo ah oo dhawaanahan ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka Mudug. Dagaaladan ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac, taasoo si weyn u saameysay nolosha dadka deegaanka. Xabad-joojinta ayaa timid kadib dadaalo wadajir ah oo ay sameeyeen Guddiga Nabadeynta, odayaasha dhaqanka, culimada iyo maamulka gobolka Mudug. Waxaa la sheegay in labada dhinac ay oggolaadeen in si nabad ah loo xalliyo khilaafka, una gudbaan wadahadallo rasmi ah oo lagu dhammeeyo taabashooyinka jira. Nabdoon Cali Salaad, oo ka mid ah Guddiga Nabadeynta, ayaa ka warbixiyay qodobada ka soo baxay kulanka.
Beelaha ciidamada hadda fadhiyaahu inta qorraxda ka dhimanay jaanis haystaan. Meeshaan caawa annaga ku hoyanayna insha Allah. Waxaan rabnaa shanqaru inay ka yaraato berri afar saac ilaa shan saacna aan barihii ay degeen aan kusoo koontaraalno. Ama miirtu waa tii guddigu uu si guud u qortay una akhriyey guddoomiyuhu. Qodobka koowaad waxa waaye xabad joojin shuruud la'aan ah. Wax shuruud aysan ku xirrayn. Qofkii wax geysta oo lagu soo qabta shan iyo toban maalmood gudahood oo aysan iska furnayn muddadu. Shan iyo tobankaas maalmoodna sharciga islaamka wixii uu siiyo lagu- looga gudanayo. Haddii ay suurtageli weyso xuduud kale u tillaabsado ama la waayo, waxaa waajibaya konton kun oo ganaax ah iyo wixii uu talfiyey oo naf iyo maal ah. Qodobka labaad waxaanu meeshan ka soo jeedinay ciidamada in la kala raro labada ciidan ciidanna la geeya galdogob ciidanna la geeya bandiiradley sidoo kale shan iyo shan labada dhinaca ee runtii dad xigmadu ku dheehantae nabadda hoggaankeeda ah oon ka xulanno oo nagala shaqeeya ciidamada meeshaan keeni doonno iyo odayaasheenna oo ka dheeri ah lix iyo tobankii iyo lix iyo tobankii soddon iyo labadii hor noola shaqaynaysa sidoo kale ciidamada xasilinta oon soo xulnay ee labada beelood aysan ku jirin ee ka kala yimid Puntland iyo Galmudug iyo isku dhafka ciidanka ahaay oo ay meeshaan aan ka dalbayno amarna hore aan u soo siinay inay yimaadiin labada saac oo subaxii ah waxaan rabnaa beelaha ciidamada hadda fadhiyaahu inta qorraxda ka dhimanay jaanis haystaan meeshaan caawa annaga ku hoyanayna insha Allah waxaan rabnaa shanqaru inay ka yaraato berri afar saac ilaa shan saacna aan barihii ay degeen aan kusoo koontaraalno